asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacayga waa uwaas mawliid maxamuud waxaan joogaa magaalada gaarisa ee waddanka kenya markaan ka hadlo arrimaha shalay soo dhacay ay gaartay maxkamadda caalamiga ee arrimaha ku saabsanaay badda kenya iyo soomaaliya kolley runtii aniga nin kenyaan baan ahay markaan xalka aan fiiriyey kolley go-aanka aniga kenya dowladda kenya ay qabto ayaan la qabaa sababtaa nin kenyaan baan ahay kenya iyo soomaaliya waa laba waddan oo jiiraan ah oo dana aad u tiro badan u dhexeeyaan hadday noqon laheyd jiiraannimadii islaxmarkii hadday noqon laheyd wada noolaashihii hadday noqon laheyd maaragtaa dan ahaan in labada waddan xag masaalix kale ay dantooda ku wada jirto waa laba waddan oon kala maarmin sina ku kala maarmin ilaahay baaba isku ag abuure labadaa waddan ayaga waxay doorteen maaha allah ayaa wada jiiraan ka dhigay marka aniga arrinkaas kolley markaan u fiiriyo ka shaqsi ahaantayda waxaan dhihi lahaa annagaa reer waqooyi bari dan nooguma jirto kenya iyo soomaaliya oo isku dhacay wax danoo noogu jirto lama arko waxaa annaga dan noogu jirtaa annaga haddaan nahay weliba khasuusan reer waqooyi bari dan nooguma jirto isku dhaca soomaaliya iyo kenya annaga dan nooguma jirto dad xuduudka deggan baan nahay waxaan dhihi lahay aniga labada dowladoodba ha isxakameeyaan si walaalnimo ah oo jiiraannimo ah ha loo wada hadlo arrimahan waa arrimo xuduudeed kolley dowlad weliba sibay masaalixdeeda u arkaysaa sidaa darteed markaa shacabka labada dhinacba ha loo turo ayaan leeyahay aniga maslaxa iyo wada hadal ha lagu dhammeeyo bismi illaah alxamdulilah akhnaa lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah waxaan ahay cabdirasaaq xaaji khaliif muwaadin ku nool magaalada gaarisa caasimadda gobolka waqooyi bari waxaan doonayaa inaan ka hadlo fikirkayga ku aadan maxkamaddii shalay ka dhacday heeg ee u dhexaysay dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya dabcan boqolkiiba sagaashan iyo shan maxkamaddu waxay u xukmisay soomaaliya dowladda soomaaliya laakiin aniga muwaadin maadaama aan ahay kenyaana gobolkana ku dhashay kuna nool waxaan u arkaa xukunka inuu ahaa xukun oon cadaalad ahayn laba sababba waan cuskanayaa waa sababta marka koowaad weeyo goobjoog maanay ahayn kenya labada qof markii la kala garsoonaya loo kala garsoonayan waxaa fiican labada qof inay goobjoog ahaadaan waa midda labaadoo kenya iyadoon joogin ayaa xukun lagu dhawaaqay soomaaliya baa loo hiiliyey oo boqolkiiba sagaashan la siiyey waxay ahayd markaa sardhiglabaan cuskanaya wuxuu ahaa haddiiba kenya joogin in maxkamadda ay u kala qaybiso badda markaa kenya oon joogin baa maxkamaddii la xugmiyey soomaaliya baana loo xugmiyey marka anigu waxaan taageersanahay mowqifka dowladdeeda oo ah waxba kama jiraan arrintaasi inay tahay marka kudhawaaqitaanka waxaan u arkaa kudhawaaqitaan baad ilaan waxba ka jirin